الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولا ليال fadliga saddexaad ee bishan ay leedahay arrinta kale ay la gaar ka tahay waa bisha saxaabadu ay isla garteen in laga dhigo bisha ugu horeysa sanadka hijriga ah ee islaamiga ah oo saxaabadii rasuulku wakhtigii cumar ibnu khadaab uu madaxda ahaa radia allahu canhum ajmaciin markay u baahdeen taariikh inay samaystaan taariikhihii kale ee dunidu ay isticmaali jirtay ama dadyawga gaalada ahi iyo xaadaaradii hore qadiimka ahaa way iskaga baydheen waxaanay isla garteen taariikh islaami ah oo dadka muslimiinta ahi ay tirsadaan inay samaystaan waxay taariikhdaa ka soo bilaabeen markii rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu maka ka hijrooday madiine uu hijrooday xagga bilahana bisha ugu horeysa waxay ka bilaabeen bishan aynu hadda joogno ee muxaram sidaa awgeed sanadkii cusbaaya islaamka ayaa inoo bilaabmay kun afar boqol iyo laba iyo afartan marka tirsiga hijiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaynu hadda bilownay sidaa markay tahay sanad hore ayaa ina dhaafay sanad cusubna waynu bilownay sanadkaa hore ina dhaafay qof walowba haddii aada maskaxda dib u celiso dad fara badan oo inala joogi jiray oo walaalaheen ahaa saaxiibadiin ahaa ayaa adduunyadan iskaga tegey sanadkaa cusub ee aynu bilownayna shaki kuma jiro in badan inay tegi doonto waxaa dhici karta innagan in badan oo ka midi sanadkan inay ku qoranto ay socon doonto arrinta caynkaasa qofka muslimkaahi waa inuu aada iyo aada isu weydiiyo oo u xasuusnaado nafteennana waa inaynu xisaabinno waa layna xisaabin oo waa shakile eh inaynu isa sii xisaabinno oo aynu isa sii miisaanno ayaa walaalayaal inala gudboon baaraka allaahu fiikum naftana qofku haddaanu xisaabin uu iska jeedo uun oo meelaha ay ka qaldan tahay aanu ka toosin oo khayrka iyo cibaadada iyo cilmiga diinta wixii ka dhiman aanu maaragtay dhammaystirin oonu had iyo jeer ku dadaalin naftiisa inuu hormariyo xagga khayrka iyo wanaagga dee arrinta noocaasi waxa weeyaan uma fiicna ilaahayna wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu ma qadamat ligada wاtaquu llah ina allaha khabiiru bima tacmaluun aayaddaasi asal bay ku tahay bay ahlulcilmigu idhaahdeen qofku inuu naftiisa xisaabiyo dadka iimaanka lahow ilaahay ka baqa oo nafi ha iska eegta berri waxay u hormarsatay aakhira waa berri oo kaleo waa tegaysaaye maxaad horraysiisay khayr baa kaa horeeya mise shar sharkaaga iyo khayrkaaga iyomaa badan meelaheed ku liidataa qofka shariiga ah ama cid kale waxla leh ee weliba laxejeclada badan ee ku dadaala inaanu santi dhaafin siduu shariigiisa kale ula xisaabtamo si ka daran inaynu nafteenna ula xisaabtanay nooga baahan tahay baaraka allahu fiikum ilaahay ka baqa laba jeer buu aayaddaasoo gaaban ilaahay ku soo celiyey ilaahayna wuu og yahay ka naftiisa xisaabiya iyo ka iskaga dhex jira ilaa la qabanaayo ee aan waxba isweydiin wuu kala yaqaanaa qolo walbana abaalkooda iyo halkuu ugu talagalay aayadaha rabbi ku sii caddeeyey marka baaraka allaahu fiikum noloshan aynu nool lahay waa sanadadaa iyo maalmahaa iyo wiigagaas iyo bilahaasun cumrigeennu waa wakhtigaasun iska soconaya waxaa markaa walaalayaal aan ku soo gaabinayaa bal qof waliba xisaab naftiisa ah ha u fadhiisto ha eega wixii uu ku mashquulsanaa sanadkaa lasoo dhaafay wixii wanaagee uu helo sanadkaa inuu hormariyuu kordhiyo ha isku dayo waayo sanadkii hore iyo sanadkan dee kanaad aakhire u dhowday xabaashii la yskaga imanayo kanaad u dhowday horjoogsigii rabbigaa kanaad u dhowday wixii qaldan ee uu naftiisa ka helana ha ku dadaala inuu toobad la dhaqsado iyo istikfaar oo uu faraha ka qaado intaan loogu iman isagoo wada intaanay geeridu ugu iman ha ku dadaala inuu faraha ka qaado ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghina allahuma aatina fi اdunya xasana wfi اlآkhirati xasana wqina cadaab الnar allahuma aamina fi awطaanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه